sida aad idaacaddeena shalaba aad ku maqasheen laanta af soomaaliga ee v o a ayaa shalayto oo bishu ay ku beegneyd laba iyo tobanka februari toban jirsatay laba iyo tobanka bishii febraayo ee labada kun iyo toddobadii ayaa laanta af soomaaliga dib loo bilaabay waxaana laantu iminka ay ka mid tahay in ka badan afartan laamood oo ka mid ah idaacadda v o a madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yibrow ayaa waraysi ku saabsan howsha ay soo hoysay laantaasi la yeesheen madaxa qaybta afrika la hadasha ee v o a nugusu mangashe waxaana la soo jeedinayaa jacfar kukay agas mangashe waan ogeyn laanta af soomaaliga ee v o a waxaa markii hore la furay bishii disembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii laakiin markii ay hawada ku jirtay afar iyo toban bilood waa tii la xidhay kadibna waxaa dib si rasmi ah loogu furay bishii februari labaiyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo toddobadii muddo haatan laga joogo toban sano fadlan bal nala wadaag sharaxaad waafiyana naga sii sidii laanta af soomaaliga ee v o a dib loogu furay iyo sidii hay-adda v o a ay ugu guulaysatay in mar kale v o a af soomaaliya ku hadasha ay hawada ku soo biirto
abdi it's almost ten years now in a way it's unbelievable how time is running uh, but really I never thought we were, we were ten years cabdi waxaa la joogaa toban sano marka dhinac laga eego waa wax lala yaabo sida waktigu isku gurayo uma malaynaynin in toban sano la gaaray laakiin dhinaca kale toban sano adiga iyo shaqaalahaduba waxaad gaadheen guul weyn waanan ku faanaynaa sida aan dib ugu aasaasnay laanta af soomaaliga waana su'aal wanaagsan markii aan noqday madaxa barnaamijyada mid ka mid ah howlaha la i hordhigay waxay ahayd inaan dib u soo nooleeyo shaqadii laanta afka soomaaliga waxaana markii hore loo joojiyey maalgelin la'aan aad baanan uga xumayn awooddeennana way ka baxsanayd laakiin nasiib wanaag ugu dambayn febraayo laba kun iyo toddobadii ayaa go'aanku yimid in laantan la furo waxaana la ii dhiibay xilkaasi waana muhiim sababtoo ah soomaaliya dhibaato fara badan ayay soo martay si dhow ayaan soomaaliya ula socdaa saaxiibbo ayaan ku leeyahay waxaana jira soomaali aan isku fasal ahayn anigu waxaan wax ku bartay jarmalka qaar badan oo asxaabtayda ah waxay ahaayeen reer muqdisho marka soomaaliya si wanaagsan ayaan u aqaanaa marna isma lahayn soomaaliya jidkaas ayay maraysaa sababtoo ah markaad eegto keliya ma aha geeska afrika laakiin dunida oo dhan waxaad leedihiin hal diin iyo hal luuqad waana waddanka ay dadkiisu isku wada mid yihiin laakiin markii siyaad barra dhacay oo kooxaha faraha badan lihi soomaaliya ay ka soo baxeen ilaa siddeed iyo toban sagaal iyo toban amaba labaatan kooxood oo halkii ay ka dhisi lahaayeen dowlad mid ah ayay dhexdoodu dagaalameen markii hore waxay ahayd qabqablayaasha dagaalka markii dambena al-shabaab dhibaatadu waxay noqotay wax aanay cidina qiyaasi karin marna iloobi maayo waxaan mar la kulmay safiir soomaaliya u joogi jiray roma ma raba inaan hadda magaciisa sheego laakiin halkan ayaannu ku kulannay afaafta hore ee v o a waxaan weydiiyey su'aal ah inuu sharaxo waxa dhacay wuu ooyey aniguna waan la ooyey marna iloobi maayo sababtoo ah dadka dhibaato ayaa haysatay dad fara badan ayaa dhimanayay kuwo badan ayaa dhaawacmayay kuwo kalena qaxootiyada ayay ku carareen hadda soomaalida meel kasta ayay joogaan dhab ahaan wakhtigaasi ayay ahayd mid muhiim u ah taariikhda waddankaasi in la bilaabo idaacad soomaali ah barnaamij ku salaysan xaqiiqo dhexdhexaadnimo tayo iyo dheelitirnaan amar ayaana nala siiyey inaannu fulinno waanan samaynay waxa aad ka mid ahayd dadkii gacanta weyn ka geystay laanta af soomaaliga ee v o a in dib loo furo bal iyadana wax nooga taabo habkii aad iskugu keentay shaqaalihii laanta af soomaaliga ee bilaabay idaacaddan sidii aad ku heshay maalgelintii suurtogelisay furitaanka laanta af soomaaliga ee v o a iyo weliba sidii laantu ay ugu guulaysatay guulaha aad haatan tirisay
Later also I started Zimbabwe service, Shona and Debel English. I started Central Africa service in Kirdi, Kenya, Rwanda, for Rwanda and Burundi. And I was always, it was uh, so gratifying to start this service because they were really, these are all very successful services. But when I started the Somali service, I was somehow emotionally attached to it also because, because of the si daacad ah marka aan u hadlo waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay qaybta af amxaariga mar dambena waxaan bilaabay qaybta zimbabwe waxaan bilaabay qaybta afrikada dhexe ee la hadasha ruwanda iyo burundi mar walba waxaa wax lagu farxo ah marka aad idaacadahan dhisto laakiin markii laanta af soomaaliga aan bilaabay niyad ahaanna aad baan ugu dhowaa marka waxay ahayd arrin gaar ii taabanaysa aniga waxaan xaqiijiyey inaan helno suxufiyiinta ugu wanaagsan adiga cabdiraxmaan ah cabdicasiis caasha haaruun iyo kuwo kale oo badan oo nagu soo biiray goor dambe waxaan tegey meelo kala duwan waxaan tegey minneabolis waxaan tegey toronto waxaan tegey colombos waxaan qaadnay imtixaan waxaan hubinnay cv-gooda waxaanan marinay nidaam shaqo qoris oo adag si aannu u helno dadka ugu wanaagsan markii aad halkan timaadeenna kuma aynan boodin markiiba inaan idaacadda hawada gelinno haddii aad xusuusatid waxaynu samaynay tijaabo dhowr toddobaada marka hore waxa aynu rabno ayaynu isla meel dhignay waxaannu doonaynay inaannu dadka soomaaliyeed ku wargelinno xaqiiqda siinno warar dheelitiran waxaan sidoo kale samaynay inaannu wax barno marka la eego barnaamijyadeenna bulshada haddii ay yihiin caafimaadka waxbarashada hal abuurista meheradaha iyo madadaalada taasina waannu ku guulaysannay muddo ayay nagu qaadatay laakiin wakhti dheer nagumaysan qaadan inaannu isku keenno idaacaddana la bilaabo waxayna idaacaddu noqotay mid la yaab leh waxaa idaacaddiinnu ay noqotay mid ka mida idaacadaha ugu muhiimsan v o a oo dhan oo aan soo saarin oo keliya macluumaadkooda balse wararkiinna ay isticmaalaan dhammaan qaybaha v o a waxaan xusuustaa mid ka mida barnaamijyada ugu wanaagsan ee aad samayseen waxa uu ahaa barnaamijkiinna xilligii la qorayey dastuurka soomaaliya waxaad samayseen madasha dastuurka waxaad daraasad la samayseen google oo qayb muhiima ka qaadatay qaabaynta qodobo ka mida dastuurka oo ah wax muhiima waxaa xigay kulankii dadweyne ee adiga iyo cabdicasiis aad ku tagteen muqdisho aniga agaasimaha ammaanda haaruun iyo john libmanna aan ku tagnay minneabolis waxay ahayd kulan dadweyne oo aad u wanaagsan oo aan isku xirnay laba magaalo iyo in qurba joogta lagu xiro muwaadiniintooda muqdisho joogta iyo madaxweynaha oo ka jawaabayay su'aalaha muwaadiniintu ay weydiinayeen waxa uu ku baxay siyaabo kala duwan oo warbaahin ah telefishinno rediyo iyo facebook wax ka yar laba maalmood ku dhowaad laba milyan ayaa daawatay ma jirto idaacad heshay dhegaystayaal iyo daawadayaal sidaa u badan muddadaasi kooban magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo aad ka hesheen afar iyo toddobaatan boqolkiiba dhegaystayaasha b b c oo kale nus qarni ayay jirtay waa guul la yaab leh waa inaad ku faraxdaan toban guuradiinna waxaa kaloo aad u dabaaldegaysaan shan iyo toddobaatan guurada v o a oo idil waxaad u dabaaldegaysaan guusha aad gaarteen sida aad ugu dadaasheen inaad wargelisaan macluumaadna ku biirisaan ugu dambayn agaasime maxaad kula dardaarmi lahayd shaqaala laanta af soomaaliga ah ee v o a kuwa washington jooga iyo kuwa ku teedsan cariga aanu la hadlo ee adduunka oo dhan iyo guud ahaan dhegaystayaasha laanta af soomaaliga meel kasta oo ay joogaan I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia. I mean, their, their life, some of them, we have to move them from city to city. Their life has been always on the line. I really admire them.
Waxaan jeclahay dhab ahaan inaan si gaara u aqoonsado kuwa iyagu cayaara dowr lama huraana. Waa wariyeyaasheenna noo jooga Soomaaliya. Qaarkoodna waxay dantu nagu qasataa inaannu magaalo ka kaxayno oo aan mid kala geyno. Noloshooda mar walba halis ayay ku jirtaa. Aad baan u qadariyaa, aad baanan u jeclahay. waa geesiyaasheenna noo jooga soomaaliya intaas ka sokow mar walba waan ka sii badin karnaa dadaalka barnaamijyada mar walbana taasi waa loo baahan yahay waxaan rajaynayaa inaan barnaamijka qubanaha ee muuqaalka ah ee toddobaadkiiba hal mar baxa inaannu ka dhigno maalin walba waxaan u baahannahay barnaamijyo dadku kaga qayb galaan siyaabo kala duwan waxaan jeclahay in afar iyo labaatanka saac la idinka dhegaysto muqdisho waa taas riyadayda waxaanan rajaynayaa inaannu ku guulaysanno waxaan jeclahay inaad xafiis warqabadka qaabilsan ka furataan muqdisho sida aan rajaynayo soomaaliya waxa uu noqonayaa waddan xasilloonidiisu intan ka sii wanaagsan tahay nabadna ah waxaana iman doona wakhti adiga iyo shaqaalahaba aad tagtaan oo aad ku qabataan kulamo dadweyne dhinaca dhegaystayaasha aad baan u jecelahay aad bay daacad ugu yihiin barnaamijyadiinna way idin dhegaystaan wayna idin dhaliilaan waan jeclahay taasi waan jeclahay ka qayb qaadashadooda sida barnaamijkiina wicitaanka dhegaystaha xataa markii aan qabanaynay kulanka dadweyne oo laba boqol oo qof ay ka soo qayb galeen halkan maraykanka laba boqol oo kalena muqdisho waxay ahayd tiro badan kama gabbadaan inay fikradooda jeediyaan waxaa kale oo aan jeclahay in aad sii huftaan barnaamijyadiinna arrimaha dumarka waxaan mar walba kuu sheegaa cabdi in haweenka soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal ragga ayaa dagaalka ku jira laakiin dumarku waxay wadaan adeegyadii bulshada carruurta iyaga ayaa quudinaya oo korinaya kuwa jiranna iyaga ayaa daryeela gabar soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in ay yihiin enji-ooyada aan rasmiga ahayn ee soomaalida waa geesiyaasheenna qayb ayayna ka yihiin barnaamijkeenna waana dhegaystayaal daacadda waxaanan rajaynayaa inaannu barnaamijyadaasi ballaarin doonno waxaanan rajaynayaa sidoo kale inaan dhegaystayaal badan gaari doonno keliya ma aha dhegaystayaasha magaalooyinka jooga balse sidoo kale waxaa qayb ka ah kuwa jooga xeryaha qaxootiga sida dhadhaab oo kale sababtoo ah meelahaasi adiga iyo asxaabtaada markii aad bilowdeen in aad ka hadashaan duruufaha xeryahaasi qaxootiga waxaad cod u noqoteen kuwa aanan codkooda dhiiban karin waa waajib iyo ballanqaad muhiima waana inaad sii wadaan you become the voice for the voiceless it's a very important uh, obligation commitment also
kaasina wuxuu ahaa madaxa qaybta afrika la hadasha ee v o a nuguso mangeshe waxaana uu warramayey madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow waraysigaasi oo uu la soo jeediyey jacfar kukay